ciidamada kenya ayaa howlgal ay qof ku dileen laba kalena ay ku dhaawaceen ka fuliya deegaanka iyadow oo shan iyo labaatan kilomitir dhinaca waqooyi u jirta magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo goobjoogayaasha ayaa sheegay in ciidamada kenya ay weerareen guri dad shacab ah ay degganaayeen oo hal qof ay ku dileen saddex ruux oo kale oo laba ka mida ay dhaawac yihiinna ay ku soo xireen iyagoo horey usii qaatay meydka qofkii dhintay nabadoon bare qorane ducaale oo ku sugan deegaanka iyadow islamarkaana ah aabbaha dhalay wiilka ciidanka kenya ay weerarkaasi ku dileen oo qadka telefoonka aan ku waraystay ayaa marka hore iiga waramay sida ay wax u dhaceen iyo halka ay wax ka dhaceen
waxay wax u dhaceen meesha halka wax ka dhaceen waa iyadoo meel la yidhaah oo degmada xeel waa ku xisaaban labaatan iyo shan kilomitir ay nagu jirtaa marka waxay waxaa ku dhaceen aroortii ay markuu waaga baryay ciidanka kenya oo saddex baabuur wataa lagu soo bilaabay xabad xabadu lagu soo bilaabay say usoo socdeen xaduudooda ay dhigteen way soo lugeeyeen guri wiilal ay jiijiifeen ay ridda ka soo istaageen albaabkaay ku garaaceen wiilashii markay fureen gurigii inay kala cararaan ay dabxeen labaa dhigatay labadii midna feera ay xabad ku lufteen mana dhimanin markii la qaaday dhaaw wuxuu ahaa midna madaxa ay la tagtay maskaxdiisiiya meesha daadsan kii kalena banaanka horkooda soo bixi rabo way qabteen wiilasha midka dhaawaca aabihiisa xagga ka soo hortay way ka hortageen dabay siiyeen qoray baadkiisiisa ay ugu wadeen aragtaas oo afkiisa kadhiig ka waday qaadeen noocaas ay ahayd saata waxay lagu bilowda waana ciidanka kenya waana ciidanka kenya oo saddex baabuur wada waa gartay marka dhalinyarada la qabtay ee aad sheegtay in midkoodna la dilay maxay ahaayeen iyagu waxay ahaayeen wiilasha ninka la dilay anaa dhalay aniga kula hadlayaa dhalay shalay maqribkiiu meesha tagay mootaal waa mootuu waday anaa aabow soo bax meel baadi aadiri jiray waa soo hoyday labada kalena waa laba wiilo ari jira mid adeeraan u ahay midna waa seedigay marka albaabka lagu garaacay sidaasaa loo laayay odagii kusoo hordayna sidaasaa la yeelay wiilashana waa arijir iyo mootaare nin kastaad la xariiri kartaa warkaygaas war been noqonaayana maaha waana ilmo yaryar midkaygan maogiya wiilasha wax labaatan gaari ku jiraan
marka guud ahaan hadda imise qof ayaa gacanta ciidamada kenya ku jirta oo ay deegaanka ka wateen waxay wateen nin mayda nin mayda iyo saddex dhaawaca waxay maxabad ku dhaaween iyo waxay gacantooda ku dhaawaceen ba afartaasi nin ay qaateen oo mid mayd yahay kuwa kalena dhiman doonaa afkiisa qaybiinka wadeen afartaas ruuxa kenya nagala tagtay ma jira tuhun ay ka qabeen in dadkaasi ay ka tirsanaayeen ee kooxda al-shabaab maya maya adeer wax tuhuna ma jirin kenya kolley ninka og waa og yahay sanadyadan meel kastoon xaduud kala leenahay way kasoo gudbi jirtay dadkana saanay nooga gumaadi jirtay dadka dabtaan ugu socday u laayin jireen waa la wada og yahay wax dalna oo noo dhexeeya oo isku imaanayna male diinna nooma dhexayso daandaansi daandaansi cad kenya lagu haysay sanadyadan meel kasta oo xaduud kale nahayno saanay noo gumaadan wayna noo sumaan wax tuuma wiilashaas la tuumi karaba maaha wax shabaabna lagu le maaha waxaad u malayn kartana maaha
waxaad noo sheegtay in deegaanka iyadoo uu shan iyo labaatan kilomitir u jiro ee magaalada ceelwaaq marka deegaanka yaa maamula oo maamul ma ka jira mise maleeshiyada al-shabaab ayaa ku xoogan oo iyagana dhinacooda ka maamula maya maya waa meel meel garaasiya ay dadka ugu jiraan oo reebiyo xoolo dhaqatee shabaab gacanta kuma hayo qola kale dowlad gacanta kuma hayso dad iska ari jiro reebaabiyo oo shacab ah meesha joogo nin uu dooro xeraga la arka maogi iyo nin kale ma joogo marka ma jirto adeero ma jirto wax shabaab oo meeshaas u qulay ama aan aragna ma jirto dowlad wax sheeganaana ma aragno ma sanad walba kenya unbaa noo soo qabto oo dadka laaysta waxay ku laayna ma naqaano waana la wada og yahay kumaanka kenya iyo taandaansiga nagu hayso waa la og yahay dad shacab ahaana ciidamada kenya inay soo galeen deegaanka oo howlgal ay ka fuliyeen oo dad shacaba ay ku laayeen maxaad ku caddayn kartiin
annagaa taagnayd annagaa taagnayd dadka lasoo weeraraan ahayd dadka dadka looga laayaan ahayd marka waa caddaynaynaa waana ognahay dhulkana waa laga og yahay saaka aroorti annagoo jiifnay nagu soo galeen xabadana nagu bilaabeen dadna nooga gumaadeen dadkii maantadina qaar la tageen
kaasi waxa uu ahaa nabadoon barre qorane ducaale oo qadka telefoonka iigu warramayay isagoo jooga deegaanka yadow ee gobolka gadow